in ka badan soddon qoys oo danyar oo ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa loo qeybiyey deeq raashin oo isugu jirta bur bariis iyo sonkor deeqda raashinka ayaa waxaa bixiyey ururka haweenka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana dadka ka faa'iideysta ka mid ah qoysaskii dhowaanay saameysay da-adkii ka dhashay roobabkii ka da-ay magaalada dhuusamareeb odayaha ururka haweenka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug luul xasan salaad iyo shooco maxamed cali dheere oo ka mid ah xubnaha ururka ayaa si wada jira uga waramaya qaabka loo qeybiyey deeqda raashinka oo aan wax afur ah aan haysan oon dabka shidan karin oo intii ay haysteen nebiyihii ka qaadeen oo guryihii ka barakacay waxaan leenahay dadka wax haysta oo ilaahay wax siiyey horta muslinkaas wax ku sadaqaysteen marka koowaad marka labaad waxaan leenahay ururka haweenku intaan ayaguba isu xilqaamay oon ayaga iyagoon wax dhaamin yiri bal dadkeennii aan wax u qabanana ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo tan saddexaad waxaan leeyahay dadka barakacayaasha oo jooga oo guryahoodii ka barakacay oo biyuu qaadeen oon afurka haysan oon dabka shidanka yihin ganacsataa joogta wax haysata oo wax ilaahay siiyey ganacsatada laftirkooda il naxariislaha ku fiiriyeen dadka aan waxba haysan si ay wax u siiyaan dadkas masaakiinta ayagana wax ka qayr badan oo ilaahay siiyo allaha siiyo dadkana walaalayaal waa ururka haweenka caasimada dhuusamareeb walaalayaal marka intaan waa sadaqo intii soo sadaqatayna khayr allaha siiyo meeshay ka soo bixiyeen wax ka badan allaha siiyo wax loo tashadoo tiro badan maaha haddaa u tashanno ama hore u jirto way ka uga badnaa lahayd laakiin maadaama biyo yimaadeen dadkiina qax ogalay dhibaata timiday ayaan uga jawaabaynay dadka qaatayna waxaan leeyahay ilaahay intaan in ka badan ha siiyo